suuqyada lagu iibiyo kalluunka noocyadiisa kala duwan ee magaalada kismaayo ayaa laga dareemayaa sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha lagu kala iibsado kalluunka taas oo sabab u ah kalluunkii la keeni jiray oo yaraaday kadib dabaylo xoogan oo markaasi ka kacay gudaha badda taasoo keentay in kalluumaysatada ay markaasi gaari waayaan meelaha markaa fog ee gudaha badda iyaga oo ka cabsi qabo in ay markaa dhibaato kala kulmaan qaar ka mid ah ganacsatada suuqa kalluunka kismaayo ayaa markaasi sheegay in ay jirto kalluun yari xoogan xilli markaasi lagu guda jiro bad furan wallaahi inay baryada hore malaayaraa jirtay maasha allah hadda labadaa maalin waa iska runtaa xoogaa dhaqdhaqaaquu leeyahay waa iska fiican maasha allah hadda kiilada waxaa la gadayaa saddex doolar labadii bar afar doolar ay ku yar tahay maasha allah badda xoogoo hadda duumahana dhaqdhaqaaqa wax yara keenaan sida hore maa hadda oo bulshadu hadda waxaa waaye waa imaadaan qaarkood waa gataan nuskiil nuskiilay gataan maasha allah badii hadda duumaha qaar wax yara keenaan qaar adigo habees ma dhaama waxaan u sheegayaa horta kuwa kalluunka cun horta kalluunka cudurro badan uu roolyahay waa fiican yahay bitamiinka bitamiinka ku jiraa marka wuu fiican yahay kalluunka alla cunaan dhihi lahay bulshada aan wacyagelin aan ka wada aan u sheegayaa markood waa idin salaame shaqadeena waa haknaa malaaga waanada marna waa qasaarnaa marna waa faa'iidnaa walaa waqtigii horaan way fiicnaa hadda mar basi waa kalluunka oo qaali aan waxba la yeeleenin mar lacagtaada dhumayso mar diinaa lagugu yeelnaa mar basi waa laakiin kalluunka markuu noo bataana waa ka jecelnihi aa walaa waa jiraan caqabadadan laakiin waa iska ay sabreen ama oo yani ciyaalaan kursanaynaa shaqo kale aan qabanna mehen shaqadeena waa inaan ku sawirna waa ku qasbannihi fariinta keliya aan diraa waxay tahay inkastoo magaalada lacag ahaan ka jirto malayna suuq muxuu gadnaa markay lacag magaalada taalo magaalada raggi shaqo ma hayaan dumarka kasii daran qofka kiilo kiilo laba tin markuu gudan jiro kiilo laba doolar ku gudan jiro hadda laakiin kiilo shan doolar ah qofka shan doolar maanta inuu duusax maa shan doolar helaa shanta malaa hadda ku bixi guriga maxaa lagu maamulaa wax ugu maamul waxaan dhihi lahaa shaqo fiican ilaa tanka fiican raggan inaalaa anagana aan helno aan wax ka helno